shalay dagaal ku dhiyey meel dheerow tuulada wargaawi dheerow yaa ciidamada dawladdii oo nimankii nabaddiidka ayaa dagaalo ka dhex mareen alxamdulilah runtii khasaarada mushay dhaan waxba lamada dhana bili marka nabaddiidka waa guulaysidii alxamdulilah marka xaalad dagaal kasta ayaa jiray shalay
waaya dagaalada waxaa laleeyahay ilaa iyo maanta way ka dhacayeen degmada
maya saaxib tuulo oo soddon kilomitr magaalo jirta ayaa dagaalada ka dhaceen ha marka khasaare maxay noo sheegi kartaa oo ciidamada dawladda ama shabaabka qudhooda aad u geysateen ama dadka rayidka intaba
runtii niyo dhamasho badan dhaawac badanaa ka jira meeshaas ciidamada dawladda ilaa dhamasho sideed qof ayaa ku dha ayaa ku dhamatay ilaa sagaal qofna dhaawac waaye marka nimankaas nabadiidkan ilaa walaa la hubo maaha nimankaas nabadiidka laku dili ilaa toban iyo shan qofood dhamashe labaatan shan qofood dhaawac intaasay oona kolley khasaarada intaasu iyo ku badan
soo markii horeba dagaalku soo al-shabaab kuma soo qaadan fariisanka ciidamada ma nimankaas nabadiidka weerarkayaa qaaday ciidamada fariisamaad ciidamada dawladda marka hoo fariisama jahay nimanka nabadiidka weerara suubi waan walas ku aabi ciidamadiiana ka sugan magaaladaas ciidamada dawladdaana ka sugan waaya marka degmada xudur hortaan ognahay markii horeba goodaan bay al-shabaabaa go-doomiyey maxaa idin kaga qorshaysaan marka saaib arrintaas arrintaas jarta in maanaa nimankaas nabadiidka meel kasoo rogan lakala dagaala marka hore lakala dagaala maayo shalay keliya lama meel dagaal ku dhihi dhinacan oo tuulo dheer oo beday dagaala ku dhihi nimankaas nabadiidka dhibaatooyinka geysi hublaa ku kufurudi khasaare ma ku jan dhannawsa ciidankaana soomaaliya laakiin dagaalka lamaado moorgaabay ku dhihi dagaal wiinahay oo macnaha khasaarasa dadku deerta insha allah wayba wedni hadda dardar oo macnaha howlgal howlgal oo macnaha nimankaas nabadiidka dagaalama deegaamada lagu qoreeyo ermayo iyo wedna alxamdulilah waan wabadaana ka guulaysin haddana ka guulaysa doona dilaayan laakiin guddoomiye sida hadda muuqataba shabaabka ayaa weerar soo qaadaya xarumihii ciidamada ay degaan hade hadda kolley yo weerar ka qaadi dhinaca un ciidamada dawladda weerar ku qaadi dhinacan yo dagaala ku qaadi mar haddii xarumaha ciidamada ay degnaayeen saldhigyaduba al-shabaab weeraro ay kusoo qaadayaan soo ma muuqato in awooddii ciidanka markaad sheegteen aad ku xoreyn lahaydeen deegaanada ay go-doomeen shabaab inay aada u liidato maya ma liidayna run ahaantii amar oo dawladdii soomaaliya iyo ama soodhan aldarooga maalin kasta iyo weerar ku dhigaay garaca lalabeegsadaahay hoogaal laga garaahay weerar ku dhigaay dawladbaata barnaamijyada soomaaliya ku jira dawladihii puntland oo kale saas oo kale meel ka saas waay weerarkaas ay lamid yihiin al-shabaabka mooshi weerar oo maanaha uwoodin la kaweeye waay maaha dhibaatooyinka meelkaasi soomaaliya ku jira rosaasan kawedan oma wayba kumana soomaalida kumadana marka dhibaatooyinkaas dhibaato khaasana soomaalidhan ay qabta dhakursiga
in marar badan aad warbaahintaad ka sheegtaan oo dhahdaan deegaanada la xoreynayaa welinaysan bilaaban marka soo caqabadna kumaan dadkii deegaanada ay go-doomiyeen shabaabka maya caqabad mae waa isku daya jeer isku day taasi sheeg maamed madaaweynaha soomaaliya amiin kasta ilaado qodawayba le wala horeeye aaway hornimadii ilaa si afar sana wala horeeye la guraayo waata ma horaysan marka un dawladda soomaaliya haddaa wada kahayna dawladda soomaaliya ilaa un dawladda ayna dawlad kale miyiniya walaayoha ku baadhay una ka dhawaaqo aynu saas dheeraayna marka dadka waxaan horeeyana oo dalka in la horeeyo diyaaran hayna dawladda dhaawaayo iyo dawlada ko iyo dawlad goboleedka waaye saas la socda laakiin una
marka hadda qorshaha kama dambeysaad wadaan maamulka inaan degmada xudur muxuu yahay gudoomiye
dagaala ka jarnana rumaanti dagaala ka jarna dawladna damboyto oo maanaha degaaladaas niifan kara haytona male ilaa had shalay for example haddiiuna haddaan kasoo qaado labaatan qofood dhimasho dhaawac ciidamada dawladda intaasa khasaaraha deerti dawlada qodalaasa male wasiirka ashanaga qodala male dawlad kale qodalaasa male dadka markan dad deegaan ahaan iska talagala in adoogkaas isku reeban go-aan shii waaye dawladna malaha garabankaayna masahayn hantaa ku reebaayno waxaa sheegtay inaysan jirin wax dhaqaalaha ama taageeraa aysan ka helin dowladda federaalka soomaaliya ay ku salaysan dhinaca howlgallada ee dagaalada ka dhanka al-shabaab hab yaraatee walyarataa ma jiran raashin raashin oo ciidamada siyaa jira waa kala maanaha fan ee ma jiran hubka ciidamada madheyla tiran lan la socda male lan deegaanka weydiya male ciidamada intirahooda mas-uula weydiya male runtii dhibaatadaas kamnon ka deegan ahaan niman odobka in la dagaalan may go-aanka nimashii mana dhinaca dawladda eedaan ku liidana oo tashiiraadka dawladda eedaan ku liidano marka mar haddii dowladdii federaalka soomaaliya xaggeeda aan wax dhaqaale aan iska haysanin taageera intoon see suurtagal ku noqon kartaa in howlgollada aad ku guulaysataan oo shabaab oo awood lehna aad ka saartaan wallaahi saabar antiya isku day waaye isku day waaye macnaha una al-shabaab muddo badanaa wada dagaalamaani anna antaassan iyo macnaha dagaalaas kala jerni marka alxamdulilah warbadan ku guulaysani haddana insha allah way baan karajaana inaynu ku guulaysan laakiin ciidamo haddii dagaalamayaan oo macnaha dawladna ka tiirsan yihin waylin baanya tasiilaadii on tiri nindhamaastira daawadi hore indhamaastirna dhagaatiirtii hore la kubadgareey dhagaalajo macnaha shadaaladii oo howlgasho la diyaar garay tasiilaadka ciidamada la haqabtira walaasa macnaha ciidamada muraalan naqdaan walaasna macnaha ka dagaalama badan hab yaraatee ma jirto ciidanka marka unoo ah kale kubaysana iyo macnaha nimankaas odowka markas yaa la dagaalamaan yaa weeran la galaan yaana ku guulaysadaan